asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu halkan waan kula hadlahay kiiskiis kula codka shacabka soomaaliyeed magacadka shacabka way caawa marti noogu yihiin ururka la magac baxay s s b waa guddoomiyahooda iyo xogayaha arrimaha difaaca waa kuwii haddaba xamed ismaaciil qaari iyo colel cabdiwaaxid waayahay halkan waa golaha nineteen sixty golaha nineteen sixty waa meel lagu farqiyo arrimaha siyaasadda sidoo kaleeto lagu kobciyo aqoonta iyo garashada iyo garaadka mujtamaca soomaaliyeed magacigu waa dhagood codadka waxaa qaadi doona golaha nineteen sixty dotcom sidoo kaleeto wafkado fara badan ayaa qaadan doona haddii ilaaha yidhaahdo gaari maxamed ismaaciil oo ku magac dheer gaari waa yahay s s b waa maxay magaca kan soo gaabintiisu maxay ka turjumaysaa ujeedadaasi hadduu urur yahay loo aasaasay waa maxay
بسم الله الرحمن الرحيم آه الحمد لله وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله عليه سيدنا محمد واله وصحبه وسلم ان اردن كسلام يا ان دغود ان iyo dhamaan en madasha inta ku jirta qolahan sharaf kale 1960 ardayda soo dhamaantiin waana kaaga muxuu ahaaye mahad celinaya en martiqaadkaas iyo sidaad garanta caawa halka noogu soo dhaweysay en aniga iyo korneel cabdiwaaxidba anigoo ku hadlaya magaca ururka s s b haddaan su-aashaada usoo noqdo ururkan s s b waxa waxa weeye wuxuu ka dhashay kana soo maaxday laba urur oo dadka reer maakhir muxuu ahaayey oo isu xilqaamay waxuqabadka mandaqada kadib markay ka dhaceen weliba si gaara mashaqooyinkii faraha badnaa ee ka dhacay af urur dad ka dhiidhiyey oo markaa labada urur oo waxaa la kala oran jiray midnima maakir iyo maakir development organization kadibna labadii urur markii la mideeyey ayaa dalladan loo sameeyey s s b oo u taagan sanaag sool iyo bari oo macnaheedu yahay deegaanka maakir dhulkay degaan intay doonaanba ha ka degeene saddexdaa gobol horta magacu kaasi u taagan yahay marka haddii aan sii gudagalo oo aan runtii sawir guud kaha bixiyo wixii tafaasiila waa ka cudur daaranayaa anuu shaqaan ku jira waxayna sii doonaa corneel cabdiwaaxid muxuu xogaayaha difaaca iyo siyaasadda laakiin anigu ururku wuxuu taagan yahay iyo ujeedadiisa insha allah waan idiin dulmarayaa ururkan wuxuu u taagan yahay intaan idiin sheegay deegaankaas dadka reer maakhir ku afirsada kana mida puntland anagu waxaanu nahay dareer puntland waxyaabahaan u taagannahay anagu oo runtii hadafkeygu iyo yoolkeygu yahay waxa weeye waa difaac iyo xorayn difaac iyo xorayn oo macnaheedu yahay sidaad ka war haysaanba deegaanka reer maakir iyo qaybo kaloo ka mida dhulka puntland siiba calmadow buurta calmadow iyo buurta kale ka jirooganaya calmiskood labadaba waxaa ku jira ururaha argagixisaha oo caalamiya iyo kuwa soomaaliyeedba runtii oo muddo ilaa toban sanaa ku dhuumaalaysanayey burahaas galgala iyo magaranaysa intaas ku xeeranba cadowgaasaa ku jiray cadowgaasu markii hore arrimahaas waxay kasoo bilowdeen maamul maamul ka mida maamuladii hore oo xukuumadihii hore ee puntland iyo dadka shacabka adigu waxyaaba ay kala tirsanayeen arrimo macdan iyo masiyahan haddare mar raba inaan dib ugu noqdo oo kacdoon halkaa ka dhacay baa waxaa ka faa'idaystay argagixisadaas kadibna maamulka puntland dagaal buu la galay hase yeeshee dagaalkii midho dhal badan waa noqon waayey nimankii meeshii waa kusoo bateen khasaarihii wuu batay dee idinka warrami maayo afurur wixii ka dhacay maatadii iyo dumarkii iyo ciidamadii iyo wixii halkaa lagu xansuuqay sidii waxshinimada ahayd kadib markay arrimahaasu dhaceen dadkii mandaxadda u dhashay oo qaaradaha adduunka kala jooga way isweydiiyeen waxa la yidhi maxaa sidee wax u jiraan maxaa arrimahan ku dhaceen maxayse ka qaban karnaa ile lama odran karo maamulka puntland baynu ku hadlaynaynaa oo aynu eeganaynaa maamulka puntland melihii waxba magaranaysaa wuu ka seexday laakiin ama dadaalkooda iyo tamartooda halkaa ha dhigto amba si kala iyo mashaariicba ha noqoto oo waxa weeye markay dhibaatadu jiisanto wasiye badan bay yeelataa laakiin annagu waxaanu ka dhiidhinay iskuna taagnay inaanu arrintaa wax ka qabanno weliba wixii annaga capacity-gayga ah oo aan wax ka qaban karno sida in aanu garab istaagno ciidanka furimaha ku jira ee reer maakhir iyo inaanu wax ka geysano dhaawacyada oo dhakhtarro u qaadno iyo dadka agoomaha ah iyo ta kale oo ah iyana muhiimaddeeda leh inaanu dadkii wacyigelino oo aanu dhalinyaro dirno iyo dad aqoon-yahaniina oo mandaqadaa tuulo tuulo iyo degmo degmo ugu soo wareega ka dhaadhiciya khatarta cadowganu leeyahay hadduu halkaas unayn sii joogi karin inuu sii ballaaran doono inuu berri qof walba gurigiisa ugu iman doono oo meel looga soo wada jeesto oo magaranaysa muxuu ahaayey wixii wardoona iyo wixii la arko ee meelaha maraya laga digtoonaado oo aan waxba laga iibin oo aan ganacsi iyo isdhexgal lala samayn cadowga caynkaasa oo kansarka ah oo sii fidaya taas baa anagu hortii baanu anagu ku dadaalanay ee anagu regime change iyo maamul dhisid shaqo kuma lihin aad baad umahadsan tahay bal hadda xogayaha dhinaca difaaca aduu sheegtay waa koy cabdiwaaxid cabdiwaaxid waxaan ognahay in goboladaasi ay puntland yihiin maamulkana uu ka mas-uul yahay difaaca puntland maamulka maanta jira waa maxay waxa gaarka ah idinku sida gaarka hadda haddii xogayaal difaaca iyo saraakiil iyo arrimaha difaaca iyo xoreyntii hadda sida gaarka ah idinkaas u saarteen maadaama idin maamulkiina joogo mas-uuliyadiina ay ka saaran tahay in idinku waddankan xoreeyo waa maxay waxa idinka dunida idin saareen aad ugu aragtay inaad mas-uuliyad gaar oo idin saaran waxaad u yihiin
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم waa idin salaamaya dhagood iyo madasha nineteen sixty waan dhowahay su-aashaan toos u abbaaraya bacda salaan waa runta ah dhagoodow mar hadduu ururkii s s b qeexay meesha uu sal ahaan sutada ku hayo oo ah maamulka puntland waa su-aal meesha ku jirta muxuu yahay difaaca iyo siyaasadda haddaba taasi horta ururku wuxuu ku dhismay waa lagu sheegay duruuf timid kacdoon bulsho oo ka bilowmay af urur laakiinse horay aan culayskeedii dadka taaban laakiinse maalintaa af urur wixii ka dambeeyey culays ku dhacay dadka buu horta ku yimid ururkan dhismihiisa hadduu ku yimidna dadka qurba joogta ah iyo dalkii inta badan isuma dhuundaloolaan maadaama anigu dalkii haddeer aan ka imid sarkaal shaqaynayay haddana shaqeeya aan ahay waxay ii igmadeen difaaca iyo siyaasadda inaan wajaho taa marka markaan kuu qeexo dadka reer maakid waa dad ballaaran weeye kala aragti duwan majority-ba waxay isku raacsanaadaan laakiinse qaybo badan bay isugu jiraan qaybaha ay isugu jiraan siyaasiyan in loo wajaho inta qurbaha joogta oo afkaartoodii iyo awoodoodii iyo dhaqaalahoodii la mideeyo oo ay dadka dadka dhinac istaagaan iyo halganka muhiimiyadday unoqotay horta siyaasadii inaynu ka majelno halkaa difaaca maadaama dalkii qurba joogtaysan u lahayn anaa nin sarkaal oo dalkii ka warhaya aan ahay in howlgallada socda aanu ka qayb qaadano oo aanu uga qayb qaadano isku xirka bulshada iyo ciidamada shaqaynaya abaabulka ciidamo cusub tacaawinta xogaha intaba difaacay hoos imanaysaa waa la iiga maarmi waayey sidaa la adigeed baa aniga laygu xilsaaray difaaca iyo siyaasadda haddaba ururku saddex waxyaabood buu salkiisu ku fadhiyaa wuxuu ku fadhiyaa difaaca iyo xoraynta buuraha calmadow buuraha calmadow waa xorayn difaacna waynu garanaynaa waa cid allaalayo ciddii mandaqada kusoo xadgudubta oo doonaysa dana kale oo gaara ajendahaasi marka uu dhammaado barnaamijka labaad ee ururkan u yaalla waxaa weeye midaynta dadka reer maaqid midaynta markaan kuleeyahay ma ahan inay ishayaan dadka reer maaqid ma aha in colaadi ka dhex taagan tahay adkaar kala duwanaanshaa jirta futada inta dhulka la dhigo in la wada hadlo la xisaabtamo wixii qaldamay la soco la isweydiiyo horta meeshii aynu wax ku dhisanay nineteen ninety eight xageenu kaga baxnay kuwiina ka naga adkaar duwan maxaase dan u ah dadkan reer maaqir subaxaa inay timaado dantaa markii la isla fahmo puntland sida uu kuu qeexay guddoomiyuhu waa meel annagu aan wax la dhisanay meel aanu kaga baxnayna ma ogin qaladaad badan baa jira oo ugu yaryahay dhacdooyinka hadeer calmadow ee soo noqnoqday inta aanu qabanay hadeer bishii sideedaad shan iyo tobankeeda ilaa iyo maantay dawladdaa jirtay dadku dawlad buu lahaa ma aysan garan waayeen inay qabtaan laakiinse ay dhoonoosay uga hoos baxday waxaanu samaynay inaanu inamo yaryar gabdho iyo wiilal isugu jira abaabullo gaadiid u kireyno deegaankii ay tagaan oo iyadoo wada kiliibisa aanu hayno oo shacab weyniya ileeyihiin maantaa noogu horraysa cid noo timaada maantaa noogu horraysa cid nagala hadasha buurta waxa ka socda maantaa noogu horraysa cid nagala hadasha waxa naloogu- nalooga baahan yahay aad baanu usoo dhaweynaynaa ururka s s b aad baanuna u taageersannahay oo u dhinac taaganahay in dadku ay tashtaan laga teegsignaada cadowga dhex maraya cabdi waaxid waxa weeyaan aduu sarkaal weliba sano oo koreena baad ka tahay puntland weliba hadda kusoo dhaawacmay muxuu ahaayey gobolkan walaal al-shabaabkii soo galay in badanna sarkaal baad ka ahay soomaaliya sarkaal baad ka soo ahay soomaali weyn alaa mustacaan dhawaanna waxay og tahay in markaa furaantu ka dhacday lix wasiir ay tageen ciidamo fara badan oo puntland halkaas dhulkaa joogaan waxaan hadda gaarkaa ee muxuu ahaaye adigoo sarkaal dowladii ka tirsan ah muxuu ahaye haddana urur gaara kugu sii khasbayaa muxuu yahay
Eh, waxa uu yahay dhagooda waa mahadsan tahay su-aashaada waa ku mahadsan tahay anigu sarkaal waanahay heer federaal baan weliba kasoo shaqeeyey soomaali weyn puntlandna ay tiirkeeda ugu weyn uu yahay federaal iyo soomaali weyn sidii lagu heli lahaa dadkii anigu jawhar baydhabo xamar soo shaqeeyey baan ahay alla yarxamo waqtigii cabdullaahi yuusuf axmed maanta waxaa la harsanaya dhaxalkeedii dadkii laga dhaxay ee maanta soomaali oo dhan ku wada faraxsan tahay ee madaxweyneyaal badan inooga dambeeyeen oo doorasho ku timid ee dadkii curiyey baan anigu membersyadii ugu horreeyey baan weliba ka mid ahaa sidaa la aldhigeed anigu mandaqad ahaan maaqil baan kasoo jeedaa marka aan arko dhibkii inuusan joogsanayn marka aan arko wixii inay taagan tahay marka aan arko bulshadii oo hawshan aan wacyigelin ka qabin diyaargarow ka qabin in aan u istaago bulshadii horta tiirkii anigu aan ka soo jeeday ka saaridda dhibka waa waajibaadka koowaad ee aniga ay saaran waajibaadka qaran ee soomaali weyn ee mi- mar walba aan u taagnahay buuna ka mid yahay taasaa kaliftay inaan ururkan taageero waad og tahay maamul goboleedadu iyo dawladeenna dhexe xataa hadeer maantay haddaan la dhinac taagnayn awood ay isku qabaan ama ay bulsho ku kasbadaan ma laha taa inaan ka shaqeeyo laftigeeda waajiba oo aan bulshadii iyo dawladdii iyo bulshadii iyo dadkii iyo bulshadii iyo taladii aan isku xiro oo bulshadu ay ka qayb qaadato nabadgelyada oo hadday dawladdu ka hoos baxdataa anigu aan shaqadaa maanta ii muuqataa midda kale hal qodob baan dhagooda kuu sheegaya qofka waxa markuu banaanka ka taaganyay iminka gudaha ku jiro isku si uma arko uguma ugu- uguna muuqan mayso markaan kasoo fogaaday anigu wax badan oo ama aan ka mashquulsanaa ama iga hoos baxayo sida dawladaba ay hadda uga hoos baxayaan maamulka puntland baa maanta aniga ii muuqda waxna aan ka qaban karo waxna aan ka qabtay oo hadeer muuqda wax ka qabashadeedii waa dhameeyey
waaya qaari waxaa jirta in shir lagu qabtay aabwaaso laba jeer marna qolo saraakiil oo gobolkaas sanaad iyo ka tirsan meelahaas ay shir loo kala qaadiyey shir ballaaranna weliba madaxweynaha puntland cabdiweli ilaa ra-iisul baarlamaan ilaa golo wasiir ilaa ilaa ciidanka lala galay ma ku haleyn kari weydeen muxuu ahaayey maadaama dawladdii iyo iyo shacabkiiba halkaa ku wada shireen ururaan miyaad ku haleyn kari weyden wax ka qabtaan meeshaas wax ka qabtaan oo dee u taagan tahay dawladdiina mise si gaana baa qabtaan inuu dadka shacabkaana waa abaabishaan idinku oo dawladda caqibada iyaga waa mahadsantahay naadir waxa weeye wixii horta su-aalaha iyo wixii detailska korneelka insha allah ka jawaabaya laakin tan tan baan ka jawaabaya insha allah laakin wixii dambe wasaan kuu sheegay warbixinta ayada aan garanaysaa outline-ka aan markii hore sameeyey un baan rabay waa xoogaa shaqan ku jira hase yeeshee tan waxa weeye shirka aad maqashay ee madaxweynaha iyo magaranaysaa guurtida iyo nabadoonada aad ku arkeen annaga magaranaysa expresses ahaan baan qabanqaabinay qayb baanu ku ahayn waxa weeye involve baanu ku ahayn taasna waxay kutusaysaa inaana anagu ahayn dad meel wax gaara dhinac u wada ee ah isku xidhka waxa weeye inaan brishedsna rabna anagu isku xidha dawladda iyo magaranaysaa dadka shacabka ah dawladdu saad og tahay waxa weeye dhagoodow inta badan tuulooyinka ma gaadho inta badan cashuur ma qaadato magaranaysaa golayaal deegaan oo muxuu aha heer degmo iyo heer tuulo waa yar yihiin see laga warhayo marka waxa weeye anagu dawladdii iyo dadkii baanu isku xidhanaa dadkii baanu wacyi gelinaynaa waxaan anagu aaminsannahay in magaranaysa arrintaa loola ku hambaliyeeyo oo waajibkayagii muxuu ahay ka muwaadin ahaan baanu qabanay arrintaana annaga wax kasoo qaban qaabinay muxuu ahay saraakiisha iyo odayaasha reer mudaqada kasoo jeeda ee madaxweynaha la kulmay safgarad iyo si fiican bayna kusoo dhammaatay de waxaa looga fadhiyaa ballanqaadyadii waana arrimaha aanu runtii gelisay waxyaabaha aanu runtii anagu dhalinyarada ka dhigano oo kutusaysaa waxqabadkiyaga inay qayb ka tahay waana intaasaan kusoo koobi lahaa wixii faahfaahina korneyl aad umahadsan tahay Saadi, iyo- cabdulaaxid muxuu ahaayey dhaawacyada waa si la geeyey magaalada carmo kuwii dambe iyo kuwii horeba wixii laga qaban karayay dee dowladdu waxay sheegtay waxay ka qaban karaysa inay ka qabatay ubabahaan idinku maxaa qabateen oo dhaawacyadaa ka qabateen maxaad ka qabateen muxuu ahaayey dadka laf ahaantooda dhibaatada ku dhacday ee tuulada tuulooyinka joogay waasasaaga maanta soomaali u sheegtay
aa waa mahadsan tahay dhagoodow dhaawacyada horta eh, waa run carme waa la geeyey kuwaa hargeysa la geeyey oo ku dhintay eh, dhaawacyadu dee waa la qaadayay hadeer annagu kuwa aanu qaadnay hadeer kuwa dhabar kale baa ku jira eh, oo boosaaso yaalay oo aan la qaadin kuwa aanu qaadnay hadeer oo dhakhaatiirtii ay caddaysay inay dibad u baahan yihiin dabcan markii aanu ogaanay oo weliba saraakiisha taladoodii baanu ku qaadnay anagu saraakiishana codsiga ugu muhiimsan oo annaga ay noo soo jeediyeen waxa weeye agoomaha iyo dhaawaca agoomaha daryeel baanu u qorray guddigaana u xilsaaray joogto ula socda dhaawicii waanu fakerray waxaanu nidhi aanu qaadno xamargeeno xubnaha dawladda federaalka nagaga jira iyo dawladda federaalka aanu la kaashano waa lala kaashay xamar baanu geennay anagu tigidhadii iyo wixii aanu bixinay dawladii federaalka way soo dhaweysay ordogan hospital baa la geeyey qaybna waa loo dhameeyey qaliinkoodii qaybna isbitaalka dibadda brofetkii bay haddeer ku jiraan sida kuwa dhabarka iyo waa la qaadaya isku xirka iyo in aanu gaarsiino xubnaha dawladda federaalka nagaga jira iyo dawladda federaalka arrinkaana ururka s s b baa sabab u ahaa su-aashii hore aa guddoomiyaha weydiinaysay kulansiinta dawladda iyo soddonka caaqil iyo golayaasha dhexe ee reer maaqil ee do- maamulka puntland ku jira iyo nabadoonadana iyo soo ururintoodana ururka s s b baa qayb libaaxda kala ah honkaygalbaad cid walba ay ka daawan kartaa markaanu iyaga iswaafajinayna madaxweyne cabdiweli bay iswaafaqeen waana la ballamay meel fiican baana wax la isla dhigay tallaabooyin la qaadayna waa jirta annaguna shaqadayadii dhaqaala ururinta oo halganka lagu jiro xoraynta buurta ah dhaawacyada iman doona iyo agoomaha haddeer noo jooga iyo kuwa iman doona daryeelkoodii weeye waxa aanu u taaganahay aanu ururinayno ilaa iyo hadeer qodobka iyaga ajandaha xoraynta iyo difaaca buuraha calmadow buu ku beydgaraysan yahay talada guud ee reer maaqir iyo midaynta waa baytuun weeye waana laga hadlayaa wax allaala iyo wixii dadka dan ugu jirta dadka hal qodob baan ku raacinayaa dhagoodow dad baa waxaa jira aaminsan haddaan anugu hadeer cabdiweli dhaliilo puntland dhaliilo dhib ii muuqatay aan sheego in aan anugu dulmi wado in aan anugu erabdarro wado in aan anugu dana kala leeyahay in aan anugu eh, meel kale u socdo maaha dadka bini aadanka ah waxaa ehel lagu yahay soomaali lagu yahay raaji lagu yahay oo annagu aanu ilaalinaynaa puntland nineteen ninety eight soomaali cidla doonaa loo dhisay qodobkaasay ku taagan tahay maantay hadday ka leexato oo inta gacanta ku haysta maamulka go-aan gaadho dee annaga soomaali weyn in la doonaanu wax ugu darsanay oo ku dhisnay dee taasi waa hadaf kale taa laga gelaya haddii tii loo igbaday ee shacabka puntland isu ururintiisa nabadgelyadiisa iyo horumarintiisa ay gabtana waa la tashanayaayo waa la fadhiisanayaa oo waxbaa laiska weydiinaya midnana ma oran karo meel baad iigu xilan tahay anaad iisoo shaqaysay anaad iisoo shaqaynaysaa waa aragti qaldan weeye aragtida soomaali halkaa dhigtayna weeye waa ku salaamaya
waaya gabagabadii cabdiwaaxid dadka reer maakhir dhulkaa dega iyo abadada gudaha joogaan iyo dadka reer puntland guud ahaan iyo dawladda puntland iyo ummadda soomaaliyed maxaa jeceshaa ku taxdo
dadka soomaaliyeed horta waxaan baan ka bilaabayaa dadka soomaaliyeed dawlad dawlad baa dhalatay jididiile iyo iyo rabitaan shacab ku dhalatay dadka bini aadanka ah hal dhaqan soomaaliyay aanu ka gudubno dhaqanka emotionalka ah aan ka gudubno anigu marka aan shaqaynayo waxbaan qaldaya waxa aan qalday waa in aad saxdid intaad dabada qabsatid laakiinse inaad qalad ku saxdid maahan oo wixii oo dhan aad ku dugisay taas waa qodob wixii qaldamay sidii loo fici lahaa ama aysan dib ugu dhici lahayn qof walba oo aynaan dib ugu noqon lahayn horta ha ka fekero taageeradiinayna dawladdu u baahan tahay iyo dhinac istaagiina iyo la xisaabtankiina idinkaana leh ha duminine intaa sameeya oo la xisaabtama reer puntland reer puntland marka aan usoo noqdo jiritaanka soomaali weyn waa muqadis inaanu soomaali kamida dhalinteeda wanaageeda iyo iyo iyo jiritaankeeda aanu ka shaqayno waa waxaanu isugu nimid waana muqadis secondly nabadgelyadeedna iyo horumarkeedna oo aan qaladi ku jirin waan soo dhawaynaynaa waanuna taageersannahay maalin dhaweyd dad badan baa hadlayay ama qaylinayay sikada boosaaso iyo arrin soo galay annaga reer maaqira hal meel buu naga quseeyey arrinkaas in wax la isku qaldala maaha maaha inaanu leenahay dalka lama horumarin karo maaha inaanu leenahay dalka waxa haddii horumar loo keenay lama fulin karo boosaaso anagu boqol kiiba afartan baanu deganahay waxa ka qabsoomana waxbaanu ku leenahay faa'iidaanu ku leenahay carruurtaydida aniga hadda joogta laakiinse waxa aanu ka hadlayna waxa weeye since two thousand eight anaga laas qoray waxaa nooga socday mashruuc takada laas qoraya meeshuu doonaba ha soo maro alla yaa axamed cabdullaahi yuusuf anigu anoo la jooga shan boqol oo kun oo dollar buu ku bixiyey meeshay doonto markii dambe ha marto saddex milyan oo dollar oo puntland loo siiyey taakulayn dawladda federaalka ah shan boqolna aerobortka garow uu siiyey shan boqolna takada laas qoray markhaati baan ka haya habeenka qiyaamo waa laiisoo taagaya two thousand eight mashruucii laas qoray ee tekeda oo ilaa haddeer socday oo qurbajoog reer maakira lacagta ay uruusheen adiga dhagooda iyo inta baraha ku jirtaba ay markhaati ka tahay in maanta la yihahdo thirty years berbere iyo boosaaso wax u dhexeeya oo tekada lama fulin karo d b wor bay u xidhan tahay horta raallina ka noqon mayno raallina kama nihin anytime mashruucaasi wuu soconayaa waana hirgelinaynaa shalay iyo doraad indhalaxaan ranch sauce baanu isku gallay maantana dhibaatadan haysata miidiyahan ranch sauce bay kasoo kacday oo aan laga tashan wixii aan laga tashan oo fudayd lagu galana birita waa lagu kala dhintaa waxaanu leenahay dadkaa walaalaha ee wada dhashay yaan qaybna la xanibin qaybna la odhan horumar baan ka samaynaynaa horumarku waa danteena guud waan wadaagnaa waxaanu leenahay mashruuca laas qoray cidna looma xanibi karo meelo kale oo reer puntlandna lama xanibi karo ciddii wax noo dhisaysa waanu soo dhaweynaynaa waa ku salaamaya dhagoodo
aad baan ku salaamayaa boqolkiiba soo dhawaada kuwaas waxay ahaayeen gudoomiyaha ururka s s b iyo xogayaha arrimaha difaacaya siyaasadda s s b waa maxamed ismaaciil qaari oo ah hogaamiyaha ururkaasi iyo xogayaha arrimaha difaacaya siyaasadda waa fadlayl cabdi waad waa dhagood iyo golaha nineteen sixty aad iyo baa wanaagsantihiin